xanuuno jadeecada iyo duumada ku mid ah rideen awlaadaadii oo ku yarta shanta sana hanaasoo lagusheenay deegaano hoos qoyan magaalooyinka kismaayo iyo jamaame oo hadda lakadabiba haya isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo si la badbaadiya maadaama xanuunadan iyo iina hano halis eh awlaadan xanuunka laka araygii iyo weliba markaasi iyo in hanuun qaadana talaalka iyo hanuun dhammaystirna talaalka sida warbaahintii oon sheegeen mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda caafimaadka jubbaland gridmarkiyo ku booqdeen isbitaalka awlaadun laka dabiiba haya maxamed sheekh aadan iskuduwaha caafimaadka degmada kismaayo ee wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland oo kormeeray awlaada hariirtii xanuunka jadeecada iyo duumada ee la dhigay isbitaalka kismaayo sheegay intii oo jiraan deegaano dhowr oo xilligan xanuunka si weyn usa ankajara u socona waalidiinta koodsaday inay awlaadiyo diirseen goobaha caafimaadka sidoo kalena weliba uusa ka taliyay ina waalidiinta awlaadiyon qaadana talaalka iyo jeena goobaha talaalka si lanka badbaadiya halista xanuunadan yeelata
waxaa jira jadeeco ka dilaacday miyiga magaalada kismaayo ama degmada kismaayo oo laga kala keenaya deegaano kala duwan oo cabdilhoore iyo eriyadeedu ay ugu sokeeyaan iyo deegaanadan aan kale oo degmada jamaame iyo dhinaca badhaadhaba ka imanaya marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan ku wargelino inay carruurta tallaalaan da'doodu ku jirto da'da tallaalka oo ay geeyaan goobaha caafimaadka si loo tallaalo xarumaha caafimaadkana waxaan ku boorinaynaa inuusan bixin ilmo aan la tallaalin oo aan la xaqiijinin ilmo walba oo tallaal horey loo siiyey oo maqnaanshiya ahna in laga daba tago oo la waco sidii horeyba looga daba tegi jiray loo wac jiray oo uusan baxsanin ilmo tallaal loo bilaabay oo aan dhammaystiranin si aan loo arag ilmo walba ha la tallaalo si looga hortago xanuunnada faafa oo idilba oo ay ka mid tahay jadeecadan hadda jirta xanuunada jadeecada iyo duumada weliba iyo kumidayna xanuunada dhibaatada badan ka haya awlaada soomaaliyeed inkastoo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caafimaadka adduunka sanooyinkai ka dambeeyay dadaalo xoog liya geliyeen sidii lanka horseedi laha ama lanyar ay lahayee khatarta xanuunadaasi sidaas lanka horseedana dhammaanna degmooyinka iyo tuulooyinka inta suurtagal ee la deersiiyey talaalka lanka horseeda waa xanuunadaasiya